بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد caawa waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaalaa kitaabka la yiraahdo mukhtasaru abi shujaac ama matna algaaya wataqriib waa la yiraahdaa mukhtasar mukhtasar abi shujaac waxaa lagu magacaabaa matnu algaayati wataqriib macnaa matniga oo maanta ma arkaysaa aada iyo aada usoo koobaya fiqhiga imaamu shaafici soona dhoweynayo calaa madhab alimaam shaafici marka kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay alfiqh ayuu ku saabsan yahay fiqiga haddii uu ku saabsan yahay waa mawduuc muhiim u ah jiddan marka waxay la tahay caawa kitaabka wuxuu fiican yahay arar aada iyo aada u muhiim ah ama muqadimo inaan ka bixino fiqhiga iyo axwaashiisa sababtoo aada baa loogu baahan yahay horta kitaabka maadaama uu fiqhu ku saabsan yahay waxaan ka hadli doonaa ahmiyada ay leedahay alfiqhu fi ddiin wa macrifatu alxalaali walxaraam fiqhiga diinta la fahmo iyo xalaasha iyo xaaraamta la kala barto qiimaha ay leedahay ayaan baran doonaa qof muslima oo iimaanle kama qarsoona qiimaha iyo qaayaha ay leedahay fiqhiga in kitaabka ilaahay la fahmo iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu tadabburo oo macaanidiis sida malaygu u dabaasho badda loo dhex dabaasho aada looga faa-iideysta arrintaasna ilaahay rasuulkiisa oo shaarica dadka waa ku xafiyey waa lagu booriyey in aada iyo aada diinta maaragtay loo fahmo oo diinta loo dhuuxo aada buu maaragtay shaaricu ugu booriyey ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur-aan war dadku miyaysan qur-aanka ku tadabburaynin oo macnaa aysan fiirfiirinayninoo si fiican uga fakeraynin walow kaana hadduu ahaan lahaa min cindi kayr illaah cidaan alla ahayn qur-aankan hadday soo jadi lahayd lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira iskhilaaf iyo iska hor imaad ban ayay ka heli lahaayeen laakiin qur-aanka iyo waa waxyi min allah waxa soo socday wax kastaba isagaa og saa darteed ikhtilaaf iyo iska hor imaad maaragtay midna ma laha ilaahay isagoo ku xadinayo oo ku boorinaya in fiqiga la barto wuxuu allah uu leeyahay subxaana wa tacaala falowlaa nafara may baxaan min kulli firqatin koox kastaba daaifatu minhum koox ayaga ka mid a qolo walboo meel joogtaba koox ka mida may baxaan maxayna u baxayaan ma ciyaar ciyaara dambaashaad iyo daanis inay soo bartaan miya iyo ay dhoolijaad balaayo walxdadka baadiyeynay may liyatafaqahu fi diini diinta in lasoo kaso fiqhigu marka waxa weeye macnaha xamiiqa oo meesha ku dhex jira in la fahmo waayo marka hadday wax bartaan ma iskala fariisanayaan maye waliyundiruu qowmahum inay qoomkooda u digaan idaa rajacuu ilayhim haddii ay usoo noqdaan lacallahum markaas waxay mudan yihiin yaxdaruuna dadkii inay digtoonaadaan haddii wax loo sheego bini aadamka haddii qofka intoo wax u barto usoo dadkii wax la baro dadaa ka soo baxay laakiin xalaqaadkii cilmiga ah markii laga wada haajiray oo nin walbaba maaragtay qorsho iyo maaragtay xoolo raadis iyo saldha raadis la galay cilmigii waa la baaba-ay qof walbaa booryaanu la ekaaday marka waxaa la dadka in cilmiga loo soo barto maha inaad qori aada iyagii muslimiinta aada ku leydi waa inaad cilmi usoo baratid ood ku nacfisid ay ku nacfiyaan oy dad noqdaan hadhow cadowgooda iska dhiciyaan nacam wuxuu yidhaah alla subxaana wa tacaala wuxuu caayey dadka aan kitaabka aan fahmaynin oon dan aan ka lahayn oo jahliga ku raali noqday ama munaafiqiinta oon jeclayn wax inay fahmaan wuu caayo ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala famaa lihaaulaai alqowm war kuwaa jazaaka allah khayr famaa lihaaulaai alqowm war kuwaa maxaa ku dhacay maxay leeyihiin laa yafqahuuna xadiidan waxay fahmayaan lama arkay kuwaa maxaa ku dhaco leeyahay alla subxaana wa tacaala waxay fahmayaan iyo waxay garanayaanba ma lahan maxay wax u fahmi la-ay waxaa fiqhiga iyo ahalkiisa sharaf ugu filan xadiidka saxeen ku yaalo iyo mucaawiya iyo keyrkiisa ay wariyeen oo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr oo la rabo diinta ayuu fahmsiiya iyo xadiid kale oo ah idaa marartum biriyaadi ljannati fartacuu bal xadiidkaas weli ma soo takhriijinin bal casharka dambaan soo takhriijin doonaa haddaad jannada beeraheeda soo martaan daaqa cadaa wuxuu ku fasiray waa xalaqu dik xilaqu dikr xalaqu dikr dikriga oo maaragtay cilmiga loo fadhiyo waayo xalaasha xaaraanta la baranayo ilaa dikri la la yihahda lama aqoon waxa la isugu yimaado waxay ahayd qur-aanka in la iska dhagaysto la barto xalaasha iyo xaaraamta la isweydiiyo la fahmo kitaabka allay ahaan jir abu hurayra iyo abu dhar labada waxaa laga wariyay inay yihaahdeen radi allahu canhuma baabun min alcilmi baab cilmiga ka mida oo natacalamuhu aan baranno oon si fiican u baranno ayaa axabu ilaynaa waxay ka jecelnahay min alfi ragcati tadawucan alfa ragcatin tadawucan kun ragco oo tadawuca waxaa noo dhaama baab maaragtay cilmiga ka mid a oo maaragtay aan si fiican u fahmno ayaan ka jecelnahooda bal fiiri waana fiqhi oo camiiqa cumar wuxuu yihi radi allahu canhu lamowtu alfi caabidin qaa'imi alleyli saa'imi annahaari ahwanu min mowti alcaalimi albasiiri lixalaali illahi waxaraam kun oo cibaadaysato hamiinkiina qiyaam u taagan maalintiina sooman hadday dhimato waxaa waxaa ka dhib yar nin caalimho xalaashii xaaraamta yaqaano dadka diinta u faa-iideynayo inuu dhinto sinankaana waad aragteen qabqabile haddii uu dhinto qabiilka dhan waa isku kacaya iyo idaacaadka nin siyaasi an wasiir ahaan jira culummo soomaaliya u ooya weligiin ma aragteen ummadaha kalea culimo oyda soomaali culimadu oyda wax la yaqaanoba nin ama maaragta abaqabiil ahaan jiray ama nin kale hada laakiin nin culamaaba caabida maba yaqaanin hadday u ooyaana waxa weye waa kuwa qubuuraha ag wareega kuwaas iyaka culimo u yaqaana nacam ibnu mascuud wuxuu yihi weli wuxuu dha waa dadka xalaashii xaaraanta si fiican u yaqaano oo fiqiga garanay dadka aada iyo aada maaragtay looga nacam ibnu mascuud wuxuu yihi kunaa natacalamu cashra aayaatin laa natajawa laa natajaawasuha toban aayadood intaan baranno ma dhaafi jirin uu yihi xataa naxfadaha ilaa aan ka xafidno wa nafqaha aan ka fahno wa nacmal aan uga camal falno marka fiqhiga sida maaragtay loo danay jiray carabayna ahaayeen ayagu waa yaqaaneen kelimadan kaana iyo kharaja waa kaa yaqaanin laqba iyaga ma dhihi laakiin macaanida hoose walidaalika annaga waxaan ku kaaftoonay kitaabka ii laqbeen war laqba waa a waa tarjuma adiga hadda dad ingiliis taqaani oo dibi ingiliis lagu qoro ingiliisaan aqaanaa dabiib ma ku noqona ama muhandis ma ku noqona sababto in lagu sharxo lagu fahamsiiyo u baahan yahay annaga waxaan ihi kelimadan kharaja maxamadun hanaloo ba kharaj maxamed waa baxay aayaddii hanaloo laqbeeyo bas kabacdina waa iska naqaana sida iska aqoon karta macaanida iyo aayaad kale iyo xaasiisaga hor lasi laisu waafajinayo istimbaadka marka anaga diinta laqbo waa laqbadu waa translation bis translationaan ku qanacay oo weliba aan luuqadaadii ahayn carabtan iyadoo aqxaaxa oo luuqadii fasiixa ay sii fahmayaan marka marka arrintaa la iska jiro sufyaan binu cuyeyna wuxuu yihi yani darsigan waxawaaye baab dhan oo idin furaya horta waxa aad gelayso qiimaha uu leey waa inaad fahamtid markaasay himamku soo bixi karaa insha allah ka faa-iisan doontaa sufyaan bnu cuyayna waa taqaana imaamkii waa sheikh imaamu shaafici iyo cabdiraxmaan mahdi shiikhoodi waxaa la yidhaahdaa wuxuu shiikh u ahaa nin iyo wiilkiis iyo awowgiis intaas macnaa cumrigiisaa badnaa afar fac inuu sheikh u noqdaa dhici karto oo isdhalay oo nin walba xadiidka uu ka qaado soo gaara marka waxaa la dhihi jiray alxaq alaabaaa bilaxfaad ma garata awowihii iyo inanka uguho is haleeshiiyey macnaa intaba mashaayikh u noqday waxay odhan jireen radi raximahullah lam yucda axadun qof lama siinin bacda nubuwati nabinimo ka bacdi afdala min alcilmi cilmi wax ka fadli badan iyo walfiqhi fi ddiin iyo diinta in la fahmo fiqhigu marka waxay waa dhuuxa diinta aada fahamtay qaala imaam shaafici sun wuxuu dhihi jiray kulu lculuumi siwa alqur'aani mashhalatun ila alxadiida wa ila alfiqha fi ddiin wax alla culumaha kale oo wixii qur-aan ka soo haray waqti dhumis waayo wixii qur-aanka iyo xadiidka ka soo haray waa waqti dhumis ila alxadiida xadiidka maahana adde qur-aankii wa fasiraya waa waxyi kale wa ila alfiqha fi ddiini diintaoo la fahmo oo macaanidii kitaabka iyo sunnada aada dhuuxdid ilaa kitaabka sunnada xifdi iyo riwaayo waa u baahan yihiin macaanidii ay ka hadlayaana in maaragtay la dhuuxo oo la tadawuqo na waa u baahan yihiin culimo kalena waxay dhihi jireen idaa mactaza bicilmin duu cilmin fa cilmu lfiqhi wlaa bictizaazin fakam diibin yafuuxu walaa ka miskin wa kam dayrin yatiiru walaa ka baasin idaa mactaza haddii uu ku faano faan oo lama wado oo iska fakr dadka u faan laakiin macnaha waxaa laga wadaa in macnaha qofku uu qiimeeyo duu cilmin bicilmin duu cilmin nin cilmi leh hadduu cilmi uu ku faano fa cilmu lfiqhi cilmulfiqhi oo kitaabka iyo sunnada la dhuuxo iyo axkaamteeda la barto iyo fawaa-ideeda ayaa owlaha ku haboon bictisaasin wax lagu cisoobo lagu sharaf sheegto iyadaa ku fiican markaasuu wuxuu yidhi fa kam diibin yafuuxu walaa ka miska intee diib ee udug leh oo haddii midkaan oo hadda midkan sinaaciga aho fiyoorayaalka iyo waxyaalaha meelaha laga soo qaadqaado ama qudaarta laga sameeyo waa dhiib waa noqon karaa laakiin miskii oo kale ma noqona oo asalka miskog ilaa waa asalka waa bahal maaragtay cawlada iyo dhiiggeedoo meel intuu ku kuusmo maaragtay hadhow ka googo-a iyo waxyaalahaas way markaas waa asalka originkii waay ma garad marka waxaan sinaaciga asiil ma noqonaya organiga asalka aha waay miskii waxaan kalena waxa weye waa fabricated waay soo maaha wa kam dayrin yadiiru intee shimbir doosho walaa kabaasin galayroo kalena maaha macnaa awoodiisa iyo quruxdiisa shimbiraha galayrka uu ka soocan yahay soo maaha macnaa fiqhigu saasoo kale ayuu culumta uga soocan yahay ila waa dhuuxii cilmiga waay haddaan waxba ka fahmayno qur-aanka iyo sunnada xugun aadan kasoo qaadan karin oo adiga dhan dhal aa tahay maxaa hadda cilmigaa taqaana muxuu sheegay markaan saa garanay qiimaha cilmiga iyo fiqiga waa inaan ogaano cilmiga la ammaanayo oo qiimaha ku fadhiya oo qofku inuu barto uu ku dadaalo uu og yahay waa cilmi shuruud leh so cilmigaas waa in shuruud laga helo haddii shuruud laga helo laga waayo shuruudahaas cilmi naafica ma noqonayo nabiguna waa ka magangeli jiray cilmi aan naafican wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac min dacwati laa istijaabu lah ilaah waxaan kaa maangalay cili aan wax anfacaynin oon xaaraan kaa reebin waajib aada gudanaynin oon ku edbinaynin oon aakhiro loola jeedin wa min qalbin laa yakhshac qalbi aan khushuucaynin aayadda alle aan ku ta'auraynin wa min nafsin laa tashbac naf aan dhargaynin riwaayad kale wa min caynin laa tadmac il aan ooyeynin wa min dacwatin laa yustajaabu lah dacwo aan la aqbalin dacwadana mawaanicda waxaa ka mid a qof inuu xaaraan cun inuu cisaan iyo balaayo kul oon laga aqbalaynin waa waxaad dhibaatada intana haysata haddana dacwadii loo aqbali la-ahay ile waxaweye macaasi iyo dhibaato iyo arxangoys iyo mashaakilaa lagu jiraa toobadiina ma laha nin walba waa isla fiican yahay qumanihiisa ili qoorta u suran allaan ka magan galo marka shuradaas waxaa ka mid a waaxid an yuriida ama an yuraada bitacalumi watafaquhi lilahi caza wajal in cilmigaa waxaa loo barna ay tahay allo iyo ridadiisa in lagu gaaro oon adduunyo lagu doonaynin iyo aqraab kale iyo faanfaan iyo maaragtay dad in maaragtay xoolihiisa lagu xalaalaysto la yidhaahdo wadaad ilaahay tiri xoolahayga wadaad hayga gelinay tiri midii lagu qashana waa leeyahay tiri mici lagu cunana waa leeyahay masalo lagu xalaalaysana waa yaqaanaabay tiri horta waadada soomaalidii si soomaalidu ay sheegeen noqotay walciyaadu billah kuwii hore riyayba qalan jiray niman hadda ummadan qalana dadkii qalanaya soo baxay walciyaadu billah xoogaa ri dhalhay qalan jireen kuwa ummadii dhammeed wada iibsanayo qalanayo saqiir iyo kabiirba gowracayo ayaa soo baxay bismi ddiin allahuma kfina shara haye ilaah dartoo in loogu diido qaala tacaala le wuxuu yihi man kaana qofkii yuriidu alxayaata addunyaa nolosha adduunyo raba oo waxa uu camal falaayo ama wax u baranaayo ama dantiisuba ay tahay noloshan adduunyo keliya wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum camalkooda waa loo oofinaa adduunka wahum fiiha laa yubkhasuuna lagama nusqaamina adduunyada waxaad ka shaqaysta waa hele cilmi haddaa u bar dadka inaa ku cunto waa ku cune ama hadda ri ku cun sidii raggii hore oo iska masaakiinta ahaa ama ummadan iyo maanta ma arkaysaa kumanaan dollar ku cun waxaa weeye intaad la ekaysaba adduunyada xoogaa waa cune soo maha laakiin ilaahay wuxuu yihi ulaa-ika kuwaasi aladiina kuwii waayo laysa lahum aysan u sugnaanin fi laakhirati aakhirada ila naaru naar maaha waxabida waxaana buray maa sanacuu waxay sameeyeen wa baatilun maa kaanuu yacmaluun wax camal faliji waa baatil aakhira eber male mas'alo beena haddaad ummadda kuga qaraabatid eber berri cadaab alla unbaa ka horeeya qofkii saas walciyaadu billah nabiguna wuxuu yihi calayhi salaat slam xadii isaguna saxiix abu daa-uud oo wariyey man tacallama qofkii barta cilman cilm oo mimaa yubtaqaa bihi wajhu llah ilaahay waxa wejigiisa lagu dalba ah laa yatacalamuhu isagoon u baranaynin ilaa liyusiiba bihi inuu ku haleelo uu ku gaaro caradan min addunyaa badeeco adduunya dana adduunyaha madaxtinimo iyo xoolo iyo waxyaalahaas uu rabo inuu ku gaaro lam yajid ma helo oo carfa aljannati jannada carafteeda ma helo yowma alqiyaamati qiyaamada ma helo taas marka waxaan garanay haddaan cilmiga uusan ikhlaas iyo ousan lahayn inuus waxba uusan tarin qofkiisa wabaalun calaa saaxibi ooya ilaahay marka cilmigaanaan iyo tadriiska aan u fadhino midaan ridada alle iyo diinta ku camalfalkeeda iyo aakhira aan kuda allah nooga dhigo niyadan aan islaaxino insha allah aniga idinkaba dhammaanteen ilaahay niyada hanoo toosiyo ta labaadna waxaa weeye alcamalu bilcilmi aladii tacallama cilmigan aada baratay iyo waxaan aada fahamtay in camal lagu camal falo wax haddii lagaa reebay inaad ka harto wixii lagu faray aada maaragtay aada fartoonto wixii lagu khabray aada rumayso aada cilmiga ka edab qaadato akhlaaqdiisii edabtiisii ay kaa muuqato wey haddaan marka lagu camal falin cilmigii wabaaluu noqonaya ilahay muxuu leeyahay walaakin kunuu rabbaaniyiina noqdo bimaa kuntum waxaad ahaydeen tucallimuuna alkitaaba kitaabka kuwii bara dadkaad baraysaan wamaakum tadrusuuna idinkana aada daraasaynaysaan ood baranaysaan oo kuna camal falaysaan ilaahay wuxuu leeyay ihdinaa nagu hanuuni asiraada almustaqiima jid toosan siraada aladiina ancamta calayhim kuwii loo nicmeeyey jidkoodii ahlu dadka loo nicmeeyey waa dadka cilmiga bartoo ku camal fala niyo fiicana u barto hayri lmaqduubi calayhim kuwa loo carooday maya waa kuwa cilmiga yaqaan aan ku camal falin soo ma waladaaliina kuwa baadiyeysan waa kuwa aan waxba aqoonin oo iska shabkaxsanayo ee ku raali noqday jahalka famaa lihaa-ulaai alqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiid war kuwa aan waxba garanayninoo maaragtay dhagaha xiran maxay yihiin ilaah ka magan kara tan saddexaad an yakuuna alcilmu walfiqhu min usuulin saxiixa an yakuuna alfiqhu mabniyan calaa usuulin saxiixa inaa cilmiga aad baranaysid iyo fiqigaani ma garata waa inuu ku binaysan yahay ku dhisan yahay usuul saxiixa cilmi araa iyo quraafaad laga keenay oo markii horeba aan kitaabka iyo sunne aan ku dhisnayn kaas cilmi mahan adaa isku daalina wax bidco iyo khuraafaad iyo aaraa mudila haddaad maanta dhan kutubaha ibnu carabi aada baraysid xusuusulxikam iyo munaaqib aada baranaysid iyo kutubaha shiicada iyo kuwa khawaarijta iyo muctasilada iyo wax aad ka dheefaysa lama arko sababta waa cilmi usuul faasida ku dhis ee cilmiga iyo aaraa iyo aqiiso liita cilmiga ku dhisan oo laga aqbala waa inuu kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa ijtihaadka iyo aqwaasha saxaabada waa inuu ku dhisan yahay alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxbu laysa khulfun fii cilmigu waa qowlka alle qowlka rasuulka iyo saxaabada waxay ku ijmaaceen sooma iyo qiyaaska saxiixa ah adiladeena waa badan tahay in kitaabkii sunnada wax lagu dhiso ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliyo rasuulkiisa rumeeyo adiicu llaha ilaahay adeec kitaabka ilma anaan gaarin caawi dherga maxaa la rabaa kitaabka matniga iska dhiga si fiican horta bal baabka aada gelaysaan fahm kitaabka waa la rabaa culimmada muqadimo in loo sameeyo ardayga horta baabkan inuu fahmo kitaabka iska dhiga caago insha allahu tacaala adinkoo aqoon lahaa oo waxaad baranaysaan yaqaano iyo meeshay ka yimaadeen a kitaabka bilaabaysa kitaabka markaas waa ku dhex ordaynaa insha alla ilahay wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliyilka rasuulkiisa rumay adiicu llah ilaahay adeec wa adiicu rasuula rasuulkuna adeeca fain tanaasactum haddaad ku murantaan fii shayin farudduu ila llahi warasuul aliga rasuulka u celi macnaha ilaahay adeeco kitaabkiisa qaata rasuulkana adeeco sunnadiisa qaata haddii uu nool yahay iyo sow kitaabka in kugu fasira haddii marka aada murantaan rasuulka u celiya farudduu ila llahi sagaa ka idin kala bixina sababta ilahi waxu anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas dikriga waxaan u soo dejinay dadka inaad u caddaysa haddii ou dhintana kitaabkii sunnadaad u celinaysaa iyo ijmaac ijmaaca asagoo alla ka hadla wuxuu dhahay alle subxaana watacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaad masiira waman yushaaqiq arasuula rasuulka ninkii garab maro min bacdi maa tabayana lahu lhudaa hanuunku marka uu cadaaday wayatabic raaca gayra sabiili lmu'miniin muminiinta jidkoodi jidaan ahayn oo ijmaacoodii khilaaf nuwallih waxaan faraha ka saaraynaa maa tawallaa wuxuu asaga uu jeclays wa nuslihi jahanama jahanana waa gelinaynaa wasaacad masiir jahanam waa meel xun ilaahay asagoo sunnada ka hadla inay xujo tahaan oo wuxuu dhahay nabigu cale ilaahay yiri wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado fakhuduuhu qaat amarka u idin siiye wuxuu idin qoondheey qaat wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaan nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam aakhiru zaan waxaa imaan doona dad sunnada inkiri doona oo intuu sariir saa ugu dambigiisa dhahay wixii aan kitaabka keelna waa qaadana wixii kalena laadan ku qaruufayna waa tuureyna markaasuu yihi may alaa wa inii uutiitu lqur'aana wa milahu maca qur-aankana waa laysiiyey iyo wax lamida waa sunnada sunnada markii qur-aanka waa saddex qaybood taas inaad barataan waa qasab waaye aqoon inaad u yeelataan hadhow dad badanaa weydiin doontaan ma yaqaanin nan culamaha wax ka baran wax ma yaqaano qayb waxaa weeye qur-aanka xukunkiisay adkayna sida salaada hala tukado oo la adkaynayo arkaan islaami khamsa markuu leehay calayhi salaatu salaam wuxuu kusoo daray wa iqaami salaa wixii qur-aanku sheegay adkayna qaybna waxaa weeye qur-aankii bay fasireen oo bayaanin waa aqiimu salaata markiina la yiri qaabkaan u dahaaro qaada lahayn qaabkaan u tuka lahayn waqtiga la tukan lahaa yaana baray nabiga calayh salaatu salaam walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiila markiina la yihi xajiya qaabkaan u xaji lahayn yaana baray nabiga calayh slam khuduu canii manaasikakum qaabkaan u xajina iga qaada laba ma tahay qur-aanka mid la macno ah oo t adkaynaysa qur-aanka iyo mid qur-aanka caddaynaysa mid kale waxaa weeye ziyaado cilmi ziyaadahay ku daraysa waxaan qur-aanku sheegin ay sheegaysa inkastoo qur-aanka ishaaraadu ku muujina dadka waxaa fahmi kara aada diinta u dhuuxa dadka diinta aada u dhuuxa waxyaalaha sunnada oo u malay ziyaadaad inay ku tahay qur-aanku meel unbuu ku ishaaraya laakiin yaa fahmi kara dadka oo madaarigtooda aada u khatartaha ayaa fahmi kara oo diinta dhex qawaas baa dhex dabaasha sida malaayiga badda lulumaha ugu dagaasho ugu dabaasho raggaasaa fahmay marka wuxuu dhahay alaa inii uutiilu qur-aan milahu maca sunnadu marka markii qur-aanka loo ego waa saddexdaas qaybood hadhow si fiican u barta mid qur-aanka macnihiisa adkaynaysa mid qur-aanka fasiraysa mid xugum ziyaadaha ku daraysa middaa xugumka ziyaadaha annagaa u moodna inaan qur-aanku sheegayno qur-aanku meelunbuu ku ishaaraya ma garat ama qawaacidda caamka oo ku ishaaraya ama meelou ku ishaaraya marka waxaa fahmi kara dadka qawaas ee waxaa weeye damiin fara waaweyna wax loogu tusaawa nacam wailaa qur-aanku maa faradnaa fi lkitaabi min shay qur-aanka waxba loogama tegi marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka aan madaaribta u yarta ayuu usii ifinaya usii waadixinaya waa ilaa qur-aanka way ka muuqataa nacam saa darteed saxaabadu manhajkaas bay ku dhaqmeen oo fiqhigooda saxaabada waxay ku dhiseen kitaabka iyo sunnada haddii ay kitaabka iyo sunnada ay waayaan xoog bay ijtihaadi jireen waxay isku waafaqaanna markaas ijmaac ayuu maaragta noqon jira marka ijtihaadka wuxuu ka imaanayaa in nusuustii shaygii xaqa shay xaqa shay walba shayguu leeyahay la haleeshiyo marka waa qiyaaskii markay culimmadu isku wada waafaqdo muxuu noqonaa ijmaac haddaan la isku waafaqina qiyaaskii weli waa taagan yahay saa darteed abubakar radi allahu canhu hadday mas'alo ku timaado qur-aankuu ka fiirin jira haddii uu ka waayo sunnada nabiguu ka eegi jira haddousan asaga markaa aqoonin dadkau kulminaa saxaabada wuxuu leeyahay wax arrintaasaa timidi wax xadiidoo kusoo arooray yaa yaqaan haddii xadiid la keeno xadiidku ku xukmina haddii la waayo haye wax ka dhahow leey diinta arrintan ka qiyaas qaata nusuusta kale u bandhiga wixii markaasay isku waafaqaan oo naska maaragtay u dhow ilaa waxaa weeye xaqa waxa shaabahana waa xaq baatilka waxa shaabahana waa baatil ilxaaqu nadiir binadiir taasa markaas waa qiyaaska saasa marka ay ku xukumi jiraan cumar sidoo kaleu samayn jiray laakiin intuusan qiyaas aadin wuxuu samayn jiray ra'yiga abubakar wuxuu leeya abubakar waxaas arrintan waxba ka xukuma abubakar tiisuu qaadan jiray haddii la waayo markaasa la ijtihaadi jiray ijtihaadaas marka wixii la isku waafaqo ayaa marka lagu xukumi jiray oo qiyaaska saxaabadu waa ay isticmaaleen waa ay sugeen oo xadiidkii mucaad binu jabaal markuu nabigu u diraayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi se wax xukume xadiidkii albani waa daciifay laakiin culimo badanaa xasan ka dhig sababtoo ahlucilmiga o dhan waa ay yaqaaneen marka waa xadiid mashhuura waa maxaad ku xakumi odha kitaabka alle haddaa ka wey sunnada rasuulka haddii kale wuxuu waa ijtihaadan sameynaya macnaha wixii masaladaas aayaadku ama axaadiidu inaan ishaleeshiinay marka waa fiqhiga marka la isku dhaafay haddii marka ijtihaadkaas waa waxaa lagu ijtihaada waxa weye shayga xaqa shayga xaqa in la haleeshiiyo qiyaaska halkaas ka imaana saxiixa marka cumarna waa u dardaarmi jiro abu muusa alashcari asagoo qaaliuhu waraaq u qoro wuxuu yihi uma alfahma alfahma fiima udliya ilayk qadaayaadka kuu imaanaysa si fiican fahm dhuux ninka qaaliga waxaa la rabaa haddii kays ama qadiyo loo keeno ama arrin loo keeno inuu horta kayska si fiican u dhuuxo nusuustana markaas uu fiiriyo haddii nas uu ku cadyahay naskau haleeshiina ama xadiid ama aayad hadday ijmaac taana ijmaac ayuu ku qaadaya haddii kale markaas ayuu ijtihaadaya oo wuxuu yihi wuxuu yihi uma alfahma alfahma markaa faham fima udliya ilayk waxa lagu soo mashaakilka makiis ku imaanaysa oo mimaa warada calayka waxa kugu soo aroorayo lagu keenayo kaysis mima laysa fi qur'aani walaa sunna wixii qur-aan iyo sunno aysan joogin si fiican u dhuuxow dhahay uma qaayis lumuura cinda dalik arrintan meeshay kitaabka iyo sunnada ka geli karto ay ka shaabahdo fiiri bow dhahay wacrif ilamhaala waxyaalaha isu eg oo la isugu mahmaaho oo isku midkaa garo uma acmad markaas waxaad u qasadaa fii maa taraa waxaad u jeedid ilaa axabihaa ila allah ilaahay wuxuu ugu jecel yahay waashbaha bilxaq xaqana u dhow maahan adiga waxaa rabtid iyo dooqaa waa waxa ad leeda ilaahay waxaanu jecel yahay ama xaqi u dhowdahay taas waay marka saasay ku socdeen saxaabadii iyo taabiciintii hadhow marka khilaafaad waa imaanaya laakiin khilaafaadka soo labdina iyo madaahibta nash-adooda saxaabadu marka saas u ijtihaadi jireen taabiciintuna siday ka barteen waxaa rabnaa inaan fiqiga shaaficiga meeshu ka yimid kuluusha inaan saa ugu nimaano haddii kale abu shujaac haddaanin kaga bilaabo abushjaac horta muxuu yahay xaguu ka yimi ma qur-aana ma xadiida tee laga keenay muxuu ku asalaysan yahay sida waagii hore minhaajana loo keena minhaajkan ma yaqaano qofkan ma kitaab ilaahay soo dejiyayaa ma ninaa qoray hadduu qoray muxuu ku dhisay ma yaqaano meel alla meel uu ka yimi markaan akri ma naqaano marka waxaa rabaa kutubkan aada akhrisanayso taariikhdiisi iyo cilmigiis xaguu usa inaad abtiri kartid cilmiga muxaadarada saasaan ka wada horta min casrigii nabiga ilaa kitaabkan la alifay tasalsulkiisaan rabaa inaan idiin sheego si aad u ogaataan kitaabka akhrisana abushujaac muxuu yahay muxuu ka kooban yahay qiimihiisu maxay tahay xaguu xiriir laleeyahay macnaha sidaas waa sababta qofka hadduu asaga dhibka soo maro ardaygiisa inuu dhibka taabto uma ogolo waa inuu dariiq gaaban oo maarata masalada uu ka siiyo taabiciintiina saasuu u dadaali jira laakiin marka waxay noqdeen madaaris kala duwan oo masaa'il in la isku khilaafo ayaa dhacda iyadoo usuushi ay mid tahay khilaafkaasna wuxuu ku xiran yahay waxaa dhici karta fahamka horta waa ku xiran yahay qofka waxaa dhici karta mas'alada inuu aada u dhuuxi karo oo xukunka sawaabka la soo dhexbixi karo qof xoogaa inuu ka yar gaaban yahay wuxuu kaloo ku imaan karaa axaadiidta markaas sida bukhaari iyo muslim kuma wada qornay dadkaa xafidsana saxaaba in walbaa koox axaadiido nabiga ka xafiday gobolow tegey taabiciintii ardadiisaa ka warisa waxaa dhici karta ciraaq oo kale axaadiid in laga yaqaano aan madiine ama aan laga aqooni ama mako ama maka iyo axaadiid badan in laga yaqaano un ciraaq laga aqooni weli ma soo gaari ama shaam axaadiid in laga yaqaano dad kale aysan aqoonin ama masar taasaa dhici karta nin walbaa intuu isagu markaas yaqaano iyo fahamkiisa iyo nusuus intuu ka yaqaano oo cilmiga ku dhisa masalaa u imaanaysa xadiis xarimaayo ma haya waa banaanta u leeyahy nin kaloo imaama xadiis xarimaayo haya taasuu leeyahy waa xaaraam soo maa khilaafku saasuu ku yimi madaarisaa marka asaasantay marka hore waxaa ugu xoog badan casriga taabicu taabiciinta madrasat ahlilmadiina oo imaam maalik oo sheikh ka ahaa iyo madrasatu ahlura'yi oo ciraaq abi xaniifa iyo saaxiibeynkiis ay sheikh ka ahaayeen labada madaaris tafaawudaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya reer ciraaq ra'yiga iyo qiyaaskay kasii badbadiyeen xadiidaa laga yaabaa inay ku yareen amaba qiyaaskaaba la fiicfiicnaadaba maaragtay qiyaasay aada ugu sii dardareen saa darteed axaadiid waa ku yareen reer xijaaz iyo madiine axaadiidtaa ku badneed marka sunnada way ka aqoo ogaayeen qoladaana waa ka dood badnaayeen reer ciraaq aftahamay ahaayeen qoladaana waxay leeyiin warkaan aniga ma aqaani sunnadaanan haystaa ama camalu ahlilmadiinaha saane warka igala tagay labadii madrase marka waa isku geli waayeen nakata imaamu shaaficiyaa yimid raximahullah imaam shaafici wuxuu ku dhashay haza meesha hadda falastiin oo masar ka mid ah ma falastina leedahay mar dhexena masara xukumi jirtay ilaa hadda mar dhow yahuud markay qabsatay sabcawa sitiinki gacantooda laga bixiyay masar ahay halkaasu ku dhashay makaa loo soo waday baadiyahow maaragtay qur-aankiiu bartay baadiyahow tega luuqadiiba soo bartay aada nin udakaa badan buu ahaa reer maka wax alla wixii cilmiga yaala sufaam ibnu cuyeyne iyo raggii kasoo bartay haddana isagoo dhowr iyo toban jiro imaam maalig u yimid wax alla wixii sunnadaayu bartay intaa haddaba kuma qancina bal wuxuu yihi bal reer ciraaqna bal waxay haayaan bal soo fiiri abu xaniifa waa uu dhintay mar hore sababto markuu imaam shaafici dhashay uba dhintay isagana isu dhawaaj dhalashada imaam shaafici abu xaniifa abu xaniifa balaa boqol iyo konton oo dhintay imaam shaaficina boqol iyo konton hijirigiyaa la dhashay laakiin meesha waxuu ugu tegey ardadii abu xaniifa gaar ahaan maxamed bin xasan ashaybaan oo madrasada ciraaq markaa ustaadka ah isaga waa tilmiid alxijaazi waaye oo imaam maalik iyo rag sufyaan ibnu cuyeyne raggii axaadiidtii soo bartay nimankaana wuu ka faa-iideysana bal aqiisada iyo waxa ay hayaan iyo qaabkii wax u fahmayaan hadhow majlisadii markii shiiqu ou ka tago ardadii uu la doodaa marka imaam shaafici hadhow ifxaamina ardadii markii u adkayso waayeen keeskiisii maxaad bin xasanah loo soo gudbiyey marka maxaa la yidhi ninkaan mar alla markaan naga tagtay wax alla waxaan dhisayn waa naga burburinaa sunno iyo axaadiid iyo maanta ma arkaysaa usuul iyo waxbuu nagu garaacaa ninkaan maxamed bin xasan wuxuu bal aan munaadaroon wuxuu ri nin sheekhaatee naga dhaaf ma jirto dhaan munaadaroon munaadaraadkii ilaa haaruunu rashiiday gaareen marka almuhiim imaam shaafici baraacadiisaa soo baxday marka sababta waxaan baxay fiqigii iyo axaadiidtii waa uu soo bartay luqadii mutamakin uu ka yahay ahlul ciraaq iyo qaabkay u doodaan iyo aqsigoodana waa bartay laakiin ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey qofaa mawaahib markii la siiyo qofna diinta uu ku dumiyaa qofna diinta uu gargaaro imaamu shaafic ilaahay mawaahibtii uu siiyey sunnada iyo diintii uu gargaaray marka ma dayicin usuushiibuu fiiriyey qur-aankiibuu fahmay sunnadiibuu fahmay madaaristiibuu eegay manhajka ugu fiican oo kala soo dhexbaxa marka usuushii uu tacaqiidiyey sunnadu xoog saar inaan sunnada hadday nabiga ka ansaxdo aan la khilaafi karin wuxuu aada u fahmay naasikhan mansuuquu si fiican u bartay axaadiidta hadday daahirkeeda iska hor imaa tahay sida la isu waafajiyo ayuu aada u bartay ilaa culimmada ay ka yidhaahdeen imaam axmed naasikh mansuuq iyo xadiid tawfiiq iyo caam iyo khaas ma aanaan aqoonin xataa jaalasna shaaficiy sunadii u gargaaray ilaa culummada naasiru sunna ay ku magacaabeen walidaalika imaam shaafici raximah ullah culimmadii ahlulxadiidka ammaan weyn ayuu maanta ma arkaysa oo kala kulma cabdiraxmaan mahdi waa ragga muxadisiinta ugu waaweyn isaga yaxya ibn qataan waa isku dabaq amiirulmuminiin umaraa lmuminiin fi lxadiid waa waa nimanka uu yihi imaamu dahabi hadday nin jarxiyaan oy dhahaan labadoodu ninkaas waa daciif ninkaas kab ma lehay dheheen khalaas ninkaas waa u dhammaatay laa yakaadu jarxu yandamil dhaawacay dhaawacaan ma raysanayo weliba cabdiraxmaan maxd wuxuu sii dheeraa faqiiho ahaa isagu min fuqaai ahlilxadiid waa sababta ahlulxadiidka dadna waa dad riwaayada iyo cilalka axaadiidta aada ugu dheeraayo sida yaxya bnu maciin oo kale ragna waa rag fuqahaa sida cabdiraxmaan mahdi imaam axmed binu xambal iyo isxaaq bnu raahuuye imaam shaafici iyo maaragtay abu cubayd maaragtay maarata raggaas oo kale marka waabuu ka weynaa weliba imaam shaafici waa ka weynaa ugu yaraan shan iyo toban sano ka weynaa marka waa ninkii risaalada ka dalbadoo iisoo qori yiri markaasu wuxuu dhihi jiray maa usalli salaatan ilaa wa ana adcuu lishaaficiyi fiiha weligay salaad ma tukado ilaa salaadaa shaafici aan ugu soo duceeya macnaa qiimaha aan ka faa-iidaysana risaalada markii loo soo qor waxau dhan shan boqol oo gooraan akhriyey mar kastaba faa-iido cad aan ka faa-idaysana waxaan o dhan nin caqli iyo aqoon badan kitaabka inuu soo qoray raximahullah imaam axmed asagana waxau dhahay hadallo badanoo ku ammaanay oo u duceyn jira mar kastaba intuu u duceeyay waxau dhahay wiilkiisa ilaa imaam axmed markii dambe isaga imaam weyn noqday oo caalamka hadda imaam ahlu sunna noqda wiilkiisaa waxuu arkaa isagoo markaas u duceynaya war waxuu dhaha shaaficigaa sheega maxaa adaaba adduunkaas muxuu ninkan shaaficigaad u duceynayso markaasuu wuxuu yihi kaana shaaficiyu ka shamsi lidunya adduunyada qoraxa u ahaa see qoraxda ma laga maarmi karaa iftiin macnaa cilmigii dhuuxa ayuu fogay sababto ninka naasiru sunna lagu magacaabay wa kal caafiyati linnaas caafimaadku ka maarmaa caafimaad oo kale u ahaa fahal lihaadayni min khalafin oo minhumaa ciwad caafimaad iyo qorax ma laga maarmi karaa oo wax kale ma lagu bedeli karaa mase laga maarmi karaa mayo dhah yunas cabdilaclaa wuxuu yidhi low jamicad ummatu ummad haddii la kulmi lahaa maa wasicahum caqlu shaaficiy ummad dhan caqliga shaafici ummatun maa haddii la kulmi lahaa wasaam caqlu shaafici caqliga shaafici waa kala gaara haddii loo kala qaybiyo ummad dhan loo kala qaybiyo marka caqliga fahmu isku daan nin la dhihi jiray yaxya binu akham wuxuu dhahay kaana shaaficiyu rajulan qurashiya alcaqli oo caqligiisa uu qurayshi yahay qoraysh waa caqliga badneed soo maha walidaalkan wuxuu dha alimatu min qoraysh sababtoo tadbiirkooda iyo fahamkooda aada u sarreeyey iyo walfahmi wadihni saafiya alcaqli ayuu ahaa asmaci wuxuu dhihi jiray akhadtu shicra hudayl can shaaficiy nin weyn waa ka weynaa isaga bishr marisi nin la yihaaha wuxuu dhahay nin wiil yaraan ku arka buu dhahay oo khatar ahaan ku arka buu dhahay kaasaana madhabkeena baabi'i doona ilaa mutakalim ahlulkalaam shaaficiyada ahlulkalaamku waa in inta lasoo qabto dameer la saaro oo la garaaco oo la jeedo la yidhaahdo ninkii kitaabka ka jeestay waa kana calaa kulli xaal fadaa-ishiisa lama soo koobi karo imaamu shaafici marka aada iyo aaday dadkii maaragtay ahluxadiidka uga raali noqdeen samuuhu naasira sunna usuulka fiqhiga ninkii qawaacidda ku asaasay weeye oo awal man alla fi usuuli lfiqhi sidoo kale musdalaxa dadkii ka alifay inkastoo uu kitaabkiisa risaala musdalax iyo usuululfiqhi isku jira waa iyo culuum lqur'aan iyo culuumulxadiid isku jira waa iyo usuululfiqhi waxaas oo dhan kabacdi marka madaarista saddexay noqoto marka madarasa ahlura'yi sidaybu sii jirta laa shaka wax badan waa iska bedeloona imaam shaafici waa ka faa'iideysteen oo saaxiibay abi xaniifa maxamed bin xasan ashaybani iyo abu yuusuf waxyaalo fara badan oo imaam abu xaniifa uu ku tegey oy arkeen adilada inay khilaafsantaha way ka noqdeen laakiin lisa waa madrasa ay aaraa ay aada uga buuxda aqiisada madrasa ahlulmadiina oo imaam maalik ayaduna siday baaqi u tahay waxaa meesha yimid madrasatu ahlulxadiid waxa la yidhaahdo madrasatu ahlulxadiid oo uu sheikh ka yahay imaamu shaafici imaam axmed bin xambal isxaaq bnu raahuuya abu cubayd ma garate bukhaari abu daawuud muslim muxameduun alarbaca ibnu khuseyma maxamed ibnu jariir altabari maxamed ibnu nasr almarwasi maxamed ibnu lmundir madhabka ahlulxadiidka ayaa halkaa ku asaasmay waana madhabka madaahibta ugu raajixsan marka madhabka ahlulxadiidka imaamu shaafici raximahu llahu labo ardadiisu waxaway laba dabaqay ahaayeen dabaqo waa ardadii ciraaq wax uga baratay ardadaas waxaa hogaaminayay imaam axmed bin xambal daa-uud ahaahiri abu thawr azacfaraani la yiraahdo waa madhab lqadiimay ka wariyeen saa darteed madhaba imaam axmed aada wuxuu ugu dhow yahay madhabka qadiimka oo lishaafici inkastoo imaam axmed riwaayaad badan uu leeyahay laakiin madhabkiisa oo badanaa oo maaragtay muctamadka isagoon madhabka shaafiya imaam axmed aan kala dhoweyn oo madaahib alxadiis aysan kala fogeyn laakiin haddana aada wuxuu ugu dhow yahay qolka qadiimka oo lilimaam ashaaficiy ayuu in badan u dhow yahay markii uu tegey masarna axaadiid badan iyo faham badana u ziyaaday waxyaalo badan ou aqwaal ka noqday halkaa madhabkiisa jadiid la yiraahdo ayuu ku asaasay ragga ka qaatay albuweydi nin la yiraahdo almusani ninka la yiraahdo xarmalat bnu yaxya atujaybi arabiic bnu sulaymaan almuraadi iyo keyrkiisa ka qaatay madhabka marka hadda mashhuurka ah oo imaamu shaafici waa madhabka jadiidka ah isagaa la ictimaadaa meelo badanoo waxaa jira ay culimmada shaaficiyadu ay madhabka qadiimka ay rajaxaan liladilla meelo badan oo isa rajaxina waa jirtaa madhabka jadiidka laakiin markaa u fiirsatid aada u waafaqsan culimmada kale madaahibta kale marka madhabkiisa qadiimka ayaa aada ugu dhow maaragtay culummada kale aada uga dhow yahay oo madhabka qadiimka iyo madhabka jadiidka madhabka qadiimka aada ijtihaadaadka culummada uga dhow masaa'il fara badan haddaa fiqu muqaaranka fiirisana meelo badan waxaa is leedahay madhabka qadiimka ayaa maaragtay rajaxsan culimo badanna oo marka masaa-illana waaba ku cadday inay rajaxsan tahay masaa-il kalena adiga la tood haddaa fiirisid kitaabka nooga imaan doontahay waad garanaysaa inuu meelo badan madhabka qadiimka uu meelo badan ku rasaxay kolley madhabka jadiidkana meelo badan ayuu ku rajaxsan yahay marka madaahibtii markii ay samaysantay dadkii labay kala noqdeen madaahibta waxaa loogu talagalay iyo culimmadu iyagu waa ijtihaadeen waxay sababla noqotay sheegeen laakiin waa diideen in la taqliidsado oo qowlkooda xadiidka laga hormarin culimmada dhan aqwaalaa ka soo aroortay in xadiidka la hormariyo imaam shaaficina aaday uga caddaydaa sax alxadiid fahuwa madhabi xadiidkaas waa madhabkayga idaa maaragtay khaalafa qowli alxadiid idhabuu biqowli curd alxaa-id qowlkayga derbiga ku dhufta sidoo kale imaam axmed wuxuu dhahay qof xadiidkii yaqaana iyo daliilkii oo haddana qowlu sufyaan iyo maalig iyo daba ordaayo tacasub ahaan waa u diiday nin walbana wuxuu dhihi jiraa daliilka haddou ansaxo qowlkayga qaato laakiin haddana in laga faa-ideysto culimmadan juhuud oo intaasoo dhan juhuuddii culimmada soo tixmaysay iyo diintiio la bisleeyey oo fiqigiio la nadaamiyo waayo lagama maaro marka dadkii laba daraf oo koosoo kale horjeed iyo wasad fiican wa madaahibta daraf waxaa waaye daraf taqliid acma maanta dhan xadiid haddaad u keento oo qowlkii fiqigii khilaafsan waxay ani madhabkaygaan rabaa xadiidkan igala tag qaar waaba qulwigay sameeyeeno waxay yihahdeen kullu qowli kulla xadiid aw aaya khaalafa madhabanaa fahuwa imaa mansuuqun ow marjuux wax kastoo madhabkeena khilaafa ama waa mansuuq ama waa marjuux waa quluwi madhabka iyo yaa horreeyay aayaddii qur-aanka annaga ilaahay rasuulkiisa inaan raacnaa laku addoonsadee qof kale lakuma addoonsada taa taqliidka acmiga waa quluwi waana midda mushrikiinta gaalada ay ku galeen waxaan dhici karta qof isagoo xadiidka aada ujeeda qolka inay khilaafsan inuu ku indha adaygo oo hadhow caas ilaahay rasuulkiisa ou noqo sababta imaamka waxaa dhici karta inuu macduur ah markuu qowlkan dhahay xadiidkan inuuna soo gaarin inuu mansuuq yahay inuu u maleeyey in maaragtay inuu aayad kale ka hor imaan ama xadiidka isagu macduur waay laakiin adigii bacdamaa tabiina laka alxaqu inaad taqliisat waa xaraam waxaa kaloo iyadana khatar ah in culimmada juhuuddeedii la xaqiro oona madhaba looma baahno iyo kutubaha fiqiga tuura ilaa nusuusta waxaa weye qaabkan fiqiga uma nidaamsano nin walbaa kooxoo wariye culammadii axaadiis oo aruye waa tartiibiye baaba baabay haleeshiiyeen istimbaadkii qawaaciddii is haleeshiiyeen dad intaas taqwadooda aada yaabaysa ilaahay bari ilaahu tawfiiqda i waafajin ikhlaaskooda imaamu shaaficiya ragga lamid ay leeyihin weligay maa naadartu axadan ilaa wa axbabtu an yudhir allahu alxaqa calaa lisaani qof weligay lama doodin ilaa waxaan jeclaa qofka in carabkiisa uu xaqa helo si aan u raaco oo iga helo mas'aladan jeclaan jira ducadana maanta dhan tadaruca ilaahu xaqana waafaji sida ibnu taymiya oo kale yaa mucalima ibraahim wa maxamed wa jibriil allahuma callimna intuusan masalada ku dhawaaqin intay ijtihaado oo meel walba akri oo inta ku fikiro haddana ilaah u tadaruca ilaahay waafaji uu leey waxaasoo marka juhuuda laga yaaba koo afku malaxla inuu salaasi fiican u tukaninba ikhlaaskiisu inuu liito juhdi badan aan diinta ku bixin inuu yidhaahdo waxaas waxaa weye waa wax maaragtay taafiha wax qiimo ku dhisan maaha iyadana waa qalad weyn waa maa huwa manhaju saxiix oo culimmadu mucaasiriinta ay dardaarmaan qofku inuu madaahibta fiqiga madhabu ka mid oo barto gaar ahaan madaahib ahlulxadiid oo amaa madhabka xambaliga ama madhabka shaaficiga inuu si fiican u barto madhabka maalik isagoo markuu barto iyo masaa'ilkasa u tartiibsan yihiin inuu axaadiidtii markaa iyo fiqulmuqaarankii oo barto hadda madhabkan ba aayad iyo xadiidu ku dhisan yahay wixii qowlahoo laga raajixsanyoo arko in laga raajixsan yaho culummadu u caddeeyaan inuu maaragtay xadiidkii aayadda ou qaato waxay kale hadda saxiixo u badan yihiin inuu qaato qaabka dawqa tafahumka fiqigan inuu maaragtay ka faa'iidaysto marka runtii taqliidkii hore shumiyou dhalay oo nusuustii in laga jeesto qofkii aayaddii inuu ku kufriya ay taagan tahay xadiidka fawdadan dambeo markii casrigan la waxoogaa bal ijtihaadka dintii ha loo noqdo nusuustana dad badan si xunay u fahmeen oo kutubtii fiqi intay ka foogaadeen axaadiistii aayaadkiina aysa baran ay talaacub iddiin iska noqotay w kod waxba aqooninaabaa iska iftaana meel oo ka yaqaano xadiid iyo aad meel ay jirto qaab loo fahmo kutubi fiqina waa waxway waa tuura xadiid iyo aad meelay jiraanna ma yaqaan qaabka xataa fiqigiisa ma nidaamsan ila qofka dowsa fiqiga iyo usuusha fahmin waxaway isaga dhan waa mulahbat meel wax laga mara ma yaqaan markaas waxaway cajaa'ib ay dhacaysa saa darteed manhajka fiican waxaa waye kutubta madaahibta in la akhristo laga faa'iidaysto axaadiida iyo tafaasiirta lagu dul akriyo fiqilmuqaaranka iyo culimmada maaragtay oo fiqilmuqaaranka ka sheekeynaya ama axaadiis sharxayso madaahibta iyo adilado tartarsiinaysa oo midkii raajixa rajaxaysa qool kala daciifinaysa laga faa'iidaysto meeshaad aragto markaa in raajix laga yahana inaad adoo imaamkii uu cudur daarayo iyo culummadii aada qaadatid ma garatid laga jaxyaa aad qowlka saxa aada qaatid intii kalena hadda diin waafaqsan adiladiina haddee culummada juhuuddeedii waa intaas haddii marka fiqiga imaamu shaafica usoo laabanno iyo kutubta laga alifay iyo tasalsulkiisa horta asalkiisa de kitaabka iyo sunnada iyo aqiisadaas ayuu maaragtay saxiixa ayuu ku dhisan yahay iyo usuusha macaanka badan imaamu shaafici marka madaahibta kale wuxuu uga duwan yahay culimmada kale badanaa aqwaal laga guuriyo waayo kitaab fiqiya iyaga ma alifin imaam maalik kitaabka muwada waa uu alifay axaadiid fataawina waa ay ku jirtaa laakiin sidii kitaab fiqiya qaab uma alifna yani ila alxadiid ashbah imaam axmed maba laba asagoo kitaab fiqiya sababto maba jeclaynba qowlkiisa in la qoro talaamiiddiisiaa dadaashay oo kala hadlaysa imaam abi xaniifa madhabkiisa abi xaniifaba keligiis looma nasbiyey waa madhab mushtarak qowl waxaa laga soo qaadana abi xaniifa mid kale zufar mid kale maxamed alshaybaani mid kale kidaa mid kale kidaa waa majmuuc min oo ijtihaadaad oo aymoo la isku geyo laakiin imaam shaafici kutubtiisa isagaa alifay isagaa usuulkiisa qoray kitaabkiisa uma isagaa alifay kitaabka markuu alifay ardadiisii gaar ahaan nimankii oo masar waxay sameeyeen mukhtasaraad ay ka sameeyeen ama kitaabka ka ikhtisaar ama hadaladiisa ay ka qoreen ikhtiyaaraadna waa ku dardarsadeen sida musani oo kale marka musani mukhtasarkiisa ayaa aada loo ictimaadi jiray isagaa la aqrisan jiray isagaa la daraasayn jiray ilaa ay yiraahdaan kale darsiga sheexanaan markuu musani kitaabkiisa caqiidada ou sharxaayo wuxuu noo sheegay gabadha markii la aroosinayo in meherkeeda loogu soo dari jiray waxa guriga loo dhigayo almukhtasar almusani marka waa um oo lasoo gaabiyey fiqigii shaaficigoo lasoo gaabiyey meelo meelana ikhtiyaaraadoo ku leeyahy oo tacliid acmaa ma raacaayo waa soo tadawuray waxaa jirta haddana marka ghazaali ayaa haddana waxuu saddex kitaab uu leeyahay alwasiid iyo alawsad iyo alsagiir ayagaasaa haddana aada loo daraaseyn jira kabacdi abu isxaaq ashiraazi iyo rag badan ayaa kitaabkiisa muhadabkaa qoray kabacdi raafici a yimid kitaabkiisa muxarara iyo labada sharax sharax sagiir iyo sharx alkabiir waktigaas marka dhexe ilaa nawowi ka hor shaaficiyadu waxay iska dul fariisteen maaragtay labadaa kitaab kitaabka muxarar iyo maaragtay kitaabka almuhadab kutubo badanaa jira oo maaragtay culimo qortay kuwaas oo baqawi qaar uu qoray culimo badan qafaal ashaashi laakiin labadaana lagu dhegay abushaama arrintaas aada u naqdinaya kitaabkiisa maaragtay almu'amal saas oo kale wuxuu rabay kutub oo muxarara oo fiqiga shaaficiga min umma oo kasoo qaato inuu alifo laakiin waa u dhin xili labadan kitaab maxaa keliya loo ictimaada kutubo badanaa jirta kabacdi markuu imaamu nawowi uu yimid madhabka aada ugu khidmeeyey kitaabka rawdow alifay minhaajow alifay almajmuuc sharxulmahadab iyo kutub fara badan kabacdi shaaficiyii dambe abu isxaaq ashiraazi waa kasoo guureen waa dhumiyaan kutubihii raafici iyo waxaa lagu dhegay iyo nawowi ayaa lagu dhegay markii dambena raafici waaba isku iloobeen nawowiya ku dhigeen muta-akhiriintii dambe ninkaas nawowi nin muxadithaho maaratay baarica uu yahay laakiin haddana keligiis in culimmadii dhammaa maaragtay keligiis ay noqoto ma aha kabacdina baajuulu markii uu yimid oo qaasimi sharxiis abushujaac uu sharxo baajuur oo xaashiyey muta-akhiriinta baajuurooda isaga dhigeen kutubihii hore waxbaba kama yaqaanin saa darteed sheekh albani wuxuu dhihi jiray kuwan hadda jooga shaaficiye maana waa baajuuriyiin sababtoo shaaficiya madhabkii iyo adiladii waaba kasoo tagay xoogaa ceebta dhabo muta-akhiriinta ku dhacdana waxaa weeye imaam shaafici kitaabkiisa risaala ama al um adilada aayaadka iyo tacliilka waxo dhan waa keena laakiin muta-akhiriintii dambe qaardan adilo kuma yaalaan ninka aada adilada u keena waxaa weeye waa shiraazi kitaabkiisa almajmuuc waxaa kaloo adilada si fiican u keena runtii kifaayat lakhyaar ninka sharxay ninka abusjaac sharxo saaxibu kifaayat alakhyaar isaguna adilada wuu keena marka calaa kulli xaal abushujaac marka un waa wakti adiga dhexow ahaa oo maaragtay yani taqriiban shan boqol iyo wax la jira ayuu marka uu dhintay marka kitaabka ah oo hadda ayuu maaragtay uu ka alifay marka calaa kulli xaal waxbay madhabkii in la daraaseeyo kutubihii horena maaragtay loo noqdo fiqhulmuqaarankana markaas loo noqdo qofku marka wuxuu noqonaa calaa diraaya horta kitaabkaan akrinays wuxuu ka yimid idan kitaabkan hadda abushuuc aan akrinayno waa mulakhas fiqigii imaam shaafici oo al-um markii hore lagu qoray haddana mukhtasar almusani haddana wasiil iyo soo maray ghazaali iyo ma garata inkastoo ghazaali iba isu dhowaaye soo maha kutubtaas ayuu marka khulaaso ka yahay u soo jeedana waa kitaabka iyo sunnada iyo aqisadaas iyo manhajkaa saxiixa imaamu shaafici oo maanta ma arkaysaa oo ku dhisay madhabkiisa marka insha allahu tacaala saan u bismilayno kitaabka wax yar marka haddii aan u tarjumno ninka kitaabka alifay abushujaac haddaan u alifno waxaa la yidhaahdaa alqaadi ma garat shihaabuddiin axmed bin alxasan bin axmed alshaafici alcabaadan cabaadan iiraanay hadda ku taala qofkii waxaan u malaynayaa siddeetankii ama maaragtay ama seventy ninekii qofkii joogay meelaha dagaalka ciraaq iyo iiraan ku dhex jiro cabaadan aadaan lasos meelaha naftada inay kamid tahaan u malayna ninkaas wuxuu dhashay shiikhaasi saddex iyo soddonkii u dhashay raggow mashaa'ikhda iyuu ka mid ah alxaafidu silafi ninka la yidhaahdo oo nin aada isaguna cumri badan ayaa ka mid wuxuuna ku tilmaama waxau dhaha ninkan hada min afraadi daar yacni zebanka dadka la helo dadka ugu qiimo badanuu ka mid yahay wuxuu leeyahay basre ayuu fiqiga shaaficiga darsi jiray oo akrin jiray maaragtay ilaa afartan sano markaasna waxay ahayd ou leeyahay sanadkii maaragtay shan boqol ayay ahayd marka idan markaas wuxuu noolaa haddii uu dhashay talaata wa halaatiin shan boqol meeqou jira talaata wa halaatiin ka gooy ya lix toddoba jira soo maaha wuxuu leeyahay wa caasha bacda dalika muddatan la ataxaqa wax badanona sii noolaa marka waxay leeyihiin dirdiiri ninka la yidhaahdo caasha mi-atan wa sitiina sana boqol iyo lixdanoo sii noolaa ilaan asaga silif isagaa cumrigiisa u badnaa isaga laftiisa waxa waaye boqol isagoo jiro guursado ilmo sii dhala isaga laftiisa nacam waxaa ka mid marka cajaa'ibtiisii lam yaktar lahu cudun min acdaa'ihi wax xibnihiisa iska dhimay lama arko waxaa laysee ku gaartay wuxuu yidhi markaan yaraa ilaahay ma ana caasin marka marbow qaadinimada uu tawadiye aado marka si caadila ayuu marka ugu camal falay oo si cadaalada ayuu sameeyey dadka masaakiinta sadaqaadka iyo khayrka u qaybin jiray marka waa ninkaa mubaaragaa weeye sheikhaas muqadimo marka kitaabka uu sameeyey muqadimada aan ka gaarsiino marka muqadimat lmualif mualifka muqadimadiisa alxamdu mahadlilaahi ilaahay baa iskale oo dhahay rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ah xamdigu marka waa hanaa ilaahay sifaadkiisa iyo wanaagii lagu ammaano iyo nicmadiisa xamdiga iyo shukriga farqiga u dhaxeeya shukriga nicmadaad ku ammaani kartaa alle wuxuu kugu nicmeeyo alxamdulilah calaa nicami laakiin xamdigu nicmadiisana waa looga mahadiyaa maanta ma arkaysaa sifaadkiisa wanaagsanna waa looga mahadinaya wa sala allahu allah u naxariiso calaa sayidina muxamed annabiy ah wa aalihi iyo aalkiisa aldaahiriina ee daahirka ah iyo wa saxaabatihi ajmaciin iyo saxaabadiisa dhammaan kelimadan marka nabigoo lagu salinaa sayid in lagu daro wax nabigana ka sugnaaday maana culimmada hore kama sugnaaday xataa kutubta shaafici wax sayidina kuma jirto kutubtii hore awaa-isha nabigu sayid waayahay calayhi salaam sayid walada aadam laakiin haddana diinta waa tawqiifi waay markii lisaanka uga salnaa quulu allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed saas dhaho dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam haye qaala alqaadi wuxuu yidhi abu shujaacaha axmed bin alxasan bin axmed alasfahani raximahu llah kitaabkan sababta ku alifou sheega culamad badanaa kutub waxay ku alifi jireen ama ayagaa dareemi jiray xaajo dadkay u qabaan markaas alifi jireen ama badanaa in la weydiisto oo la yihahdo kitaab noo alif taas oo kale oo dadka cilmiga qiimihiisa iyagaa raadin jira hadda zamanka dadkan aad cilmiga la maagtay maana qofkaa dalbana maanta dhan waa yari waa in lala daba taaganya sa'alanii waxaa i weydiisay bacdu asdiqaa'i dad asdiqada ka mid a xafidahum ullahu an acmala inaan sameeyo mukhtasaran kitaab kooban fi lfiqhi fiqhiga oo fiqhiga oo calaa madhabi alimaami shaaficiy fiqhigaasoo kaa-inun ahaaday calaa madhab alimaami imaamka madhabkiisa ashaaficiy raximahullah waxaana fiqhi waa kii madaaris noqday madrasat ma imaam malik iyo reer madiina madrasatu ahli ray madrasatu ahli lxadiid ahlulxadiis iyagoo isku madraso ah haddana haddana madhabka imaam axmed imaam axmed kuma talagelin madhab laakiin asxaabtiisa iyo talaamiidiisa ayaa qortay isagoo kitaabka musnadka iyo cilmulxadiid oo qora nacam madhab waxay ka timi maa dahaba ileyh wuxuu ku tegey waa madhab halkaasay ka timi yacni waxa uu ku tegey macnaa dariiqa uu qaaday waa oo masaa-isha asaga uu doortay masaladan oo masaa-il masaa-il uu doortay saas camalay ka dhigantay raximahu llahu tacaala calayhi raxmatullaahi aley raxmatullaahi tacaala ileyh ilaahay raxmadiisa korkiisa ha yeelo iyo waridwaanu raallihaashadiisa mukhtasarkaasoo fii gaayati mukhtasar marka waxaa la yidhaahdaa waa waxa alfaadiisa ay kooban tahay laakiin macaani badan ay ku jirto alfaadu waa yartahay laakiin macaani kuuskuusan ayay kulansanaysa mukhtasarkaasoo fii gaayati alikhtisaar ikhtisaarka heerka gaaray alfaada gaaban wa nihaayati aliijaaz waa isu dhow yihiin koobnida aada loo soo koobay laakiin macnihiisa oo weyn yahay liyaqruba inuu dhowaado cala almutacalimi qofka mutacalimka darsuhu inuu daraaseeyo oo barto wayashula oo ku u sahlanaado cala almubtadiyi qofka bilaabaya xifduhu xifdi horta culimmadu kutubta waa xifdi jira intay xifdiyaana fahmi jira kitaabkan uun ka akrinaa laqbaha bisaan baranaa soomaaliya laga yaqaan waxaa marka inaa iska bedelo oon wax soo xafidno waa liyaqruba inuu dhowaado cala almutacalimi darsuhu daraaseyntiisa wayasula ou sahlanaado cala almubtadayi xifduhu wa an akhura fiihi inaan badiyo min ataqsiimaati qaybooyinka taqsiimaadka iyo wa xasri lkhisaali waxyaalaha in lasoo koobo hadhow waxaad arki doontaa furuud lwuduui dhagdhagdhag kadaa wa kadaa sunanuhu kadaa wa kadaa alarkaan kadaa wa kadaa assunan kadaa wa kadaa saas oo kale wixii waa kala qaybinaya almiyaah aqsaamu lmiyaah kadaa wa kadaa wax walba shay ka kooban yahay lidaalika kitaabkan waxaa ka mida qiimihiisa hal mar haddaa akhriso weligaa waa xasuusnaana laakiin kutubaha kale qaarkood haddaa akhrisid maanta lagu akriyo berinaad iska ogaa dhici karto sababtoo qaabkoo usoo daraasaya qaab cajiibla ay tahay ilaah baa waafajiye wa an uktira fiihi min ataqsiimaat inaan ku badiyo wa xasri alkhisaali waxyaalaha maadadaasa ka badya inaan soo koobo ma garat fa ajabtuhu ilaa daalika waan ka ajiibay daaliban anigoo dalbaya lithawaabi waa ka hadda dunyo kuma dalbaya thawaabu dalbaya ninkan tarjiisu xaakmidoo la sheeg markii ugu dambeeyey adduunyo kale intuu soo xiriro madiine masjidna soo fadhiisto u khidmayn jiro ilaa uu ka dhinto ma garato fa ajabtu ilaa daalika waan ka ajiibay daaliban lithawaabi anigoo thawaab dalbaya raaqiban ila allahi subxaana wa tacaala anigoo ilaahay ka dalbaya fi tawfiiqi inuu iwaafajiyo lisawaabi sawaab marka culimmadii waxay ku mid tihin ijtihaad iyo tadaruc anagii mana dadaalayno tadaruc male nafteenaan isku tirinayno waa qalad waay taas inaan dadaalno waa ilaahayna aan baro ilaahay tawfiiqana waafaji raaqiban ilallahi anoo ila alla ka jerinayo oo ka dalbaayo subxaana wa tacaala fi tawfiiq inuu waafajiyo lisawaabi sawaabta waxa toosan oo xaq ah inahu alla calaa maa shaa wuxuu doono qadiir waa kii awoodo wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun kii u tura oo ka warqabo wey oo u sahla arrimahooda oo lutfi iyo sahlaan kula dhaqma khabiirun xog ogaal ah oo maslaxadooda iyo dantooda og nacam hay halkaas marka uu caawi noogu joogayaa insha allahu tacaala siniinta kale marka kitaabkii dub lmawduuc aan gelayna wasala allahu calaa maxamed ibn sabi